halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka aynu ku leenahay oo ah v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti shanta bisha disembar ee sannadkan labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddana waxaasi wada jira idinku daadaheynaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cumar xasan
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey magaalada gaalkacyo iyadoo la sheegayo in ay bilaabatay kala qaadidda ciidamadii puntland iyo galmudug ee ku dhex dagaalamay magaalada
iyo low in la dhiso kalsooni labada gobolkooleed ee mar kasta wixii dhexdooda maanta ka dambeeyay jiraa inay ka wada hadli karaan wax badanna waa ka qabsoomeen arrintii labadii hadaf ee amaanay ee ahaa in kalsooni in laxsiliyo kalsoonina la dhiso wax badanna waa arsan yihiin
waxaa kaloo aan idiin haynaa madaxweyne barack obama oo sheegay in aanan toogashadii kaliforniya argagax gelin karin maraykanka madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruutu oo safar ku jooga magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari dalka kenya
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale balse marka hore warkii caalamka
hay-adda dambe baarista maraykanka ee f b i ayaa si rasmi ah u shaacisay in weerarkii arbacadii tagtay ka dhacay magaalada san bernardino ee gobolka california ee dalka maraykanka inuu ahaa weerar argagixisnimo ku-xigeenka madaxa f b i da ee xafiiska los angeles david bodwich ayaa waxa uu sheegay in walxo horudhac ah oo la helay oo cadeymo ay muujinayaan in weerarkaasi uu ahaa mid argagixisnimo oo horena loo sii qorsheeyey waxa uu david sheegay in ay hayaan cadeymo kale oo qeexaya arigaas isagoo laakiin aan si rasmi ahay usoo hadal isagoo aan si rasmi ah uga hadlin caddeyn gaara waxaase uu tilmaamay in cadeymo laga helay telefoon la jajabiyey oo laga helay caag qashinka lagu rido oo ku dhoweyd halkii weerarku ka dhacay toddobaadkii hore iyo xiriiro dhex maray kooxda weerarka geystay dad kale ay muujinayaan in weerarkan hore loo sii qorsheeyey
dowladda ciraaq ayaa maanta ka dalbatay dalka turkiga inuu sida ugu dhaqsaha badan ugala baxo ciidamadiisa deegaanka u dhow magaalada mosel ee dhulka ciraaq waxaanay ciraaq sheegtay in ciidamada turkigu keenay halkaasi ay xadgudub ku tahay xor-aanshaha dalka ciraaq xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dalka ciraaq oo ku dhawaaqay hadalkaasi ayaa sheegay turkigu inuu ciidamada iyo hubka uu keenay goobtaasi uu soo geliyey isaga oo aan ogolaansho ka helin dowladda ciraaq hase ahaatee dowladda turkiga ayaa caddaysay in ay ciidamadeedu u joogeen tababaro taxano ahaa agagaarka mosul waxaanay horay u galeen soddon kilomitir xadka dalkaasi ciraaq gaar ahaana dhulka ay haystaan i estu ee magaalada mosul turkigu waxaa kale oo uu sheegay in ciidamadiisa ay bedeleen xoogo gaar ahaa oo iyagu horeyba halkaasi uga bixinaya tababaro ka dhan ahaa i esta oo u fidinayay kooxaha ka soo horjeeda i esta warku waxa uu intaasi raaciyey in uu maraykanku sheegay ciidamada turkiga ee halkaasi la geeyey in aanay ka tirsanayn xulafada uu maraykanku horkacayo ee la dagaalamaya ayesta
mas-uuliyiin ka qayb gashay shir madaxeedkii looga hadlayey cimilada adduunka ee qaramada midoobey ee ka socda magaalada baris ee dalka faransiiska ayaa ansixiyey qoraal heshiisa oo ku saabsan wax ka qabashada isbeddelka cimilada caalamka heshiiskaas ayaa la gaaray kadib afar sannadood oo ay socdeen wadahadallo ku saabsanaa arrimaha isbeddelka cimilada waxaana uu qeexayaa in waddan kasta uu kaalintiisu ka qaato dhimista uumiga keenaya in ay hawadu sii kululaato warku waxa uu sheegayaa inay jiraan eedeymo ku saabsan arrimo badan oo aan weli xal laga gaarin warku wuxuu intaasi ku daray in saynisyahanno ku xeeldheer dhinaca cimilada ay ka digeen dhibaato ka dhalan karta sii kululaanshaha cimilada adduunka haddii aan wax laga qaban sidoo kalena inay jiraan waddamo aan ku qanacsanayn heshiiskaasi iyo dhaqangalkiisa inuu waxtar yeelan doonayo in kale habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale magaalada gaalkacyo ayaa xaaladeedu caadi ay ku soo noqonaysaa iyadoo ay maanta socotay qorsho bilow ah oo lagu kala qaadayo ciidamada labada maamul oo maalmihii lasoo dhaafay ku dhex dagaalamay gudaha magaalada madaxda puntland iyo galmudug cabduuli gaas iyo cabdikariin guuleed oo ay weheliyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxda maamulada kale ayaa maanta booqday labada dhinac ee magaalada ee koonfurta iyo waqooyiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid ayaa kulan quraaca oo ka dhacay dhinaca galmudug waxa uu ka sheegay kalsoonidii labada dhinac inay imika soo laabanayso inta dhimanna la dhammaystiri doono
runtii sharaf iyo waxay noo tahay wanaag in maanta aan ka wada quraacanayna galmudug hadhowdiin aan ka qadayn doonno meeshay ahayd puntland annaga dowladda federaalka hadafkeenna low ahaa wuxuu ahaa mid in arrintii dhacday xasilooni degdega ee amni la keeno iyo low in la dhiso kalsooni labada dowlad goboleed ee mar kasta wixii dhexdooda maanta ka dambeeyey jiraa inay ka wada hadli karaan wax badanna waa ka qabsoomeen arrintii labadii hadaf ee amaanay ee ahaa in kalsooni in la xasiliyo kalsoonina la dhiso wax badanna waa harsan yihiin waxaan rajaynaynaa inta harsan ee aan sii joogayna inaan dhammayno intaas haddii laa yidhaahdo
ciidamada la kala qaadaya ayaa dib lagu celinayaa saldhigyadii ay hore u joogeen tallaabadan ayaa horseedi doonta in jooga magaalada uu caadi ku soo noqdo taasoo sahli doonta in dadka magaalada ka barakacay ay dib u soo noqdaan
madaxweynayaasha shiinaha iyo soomaaliya jinping iyo xasan sheekh maxamuud ayaa kulan gaar ah xalay ku yeeshay koonfurta afrika kulankan ayaa master jinping waxa uu ku ballan qaaday inuu mashaariic badan oo dhinacyo badan leh gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha ka fulinayo guud ahaanba dalka soomaaliya islamarkaana islamarkaana lala balamayo aadhahdee la balballaadhinayo iskaashiga labada dal haddaba xuskaasi wixii labada dhinac ay iyagu isweydiiyeen ayaa waryaheena xuseen fure uu isagu ka waraystay daa'uud aweys afhayeenka madaxweynaha soomaaliya oo iminka isagu ku sugan johannesburg waxaa kulankaasi la iskula soo hadal qaaday xoojinta iskaashiga labada dhinac in halkii laga sii wado amaba boorka laga jafo xiriirkii qotada dheeraa ee ka dhexeeyay shiinaha iyo soomaaliya shiinahana maadaama uu haatan si dhow amaba uu si aada u danaynayo qaaradda africa waxaa markaasi looga wada hadlay in soomaaliya haatan dib u dhis u baahan iyo in maalgashi lagu sameeyo in shirkadaha shiinaha iyaguna ay fursado ka helaan dalka soomaaliya ha noqoto dhinaca maalgashiga ganacsiga iyo weliba in laga fuliyo mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyo dalka oo dhan waa tahay ma jiraan mashaariic gaar ah oo ay labada madaxweyne isla soo qaadeen dabcan mashaariic fara badan ayaa laga wada hadlay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu si aada carabka ugu adkeynayay in kaabayaasha soomaaliya dhinaca dhaqaalaha dib u dhis lagu sameeyo amaba meelaha aan lahayn laga hirgeliyo kaabayaasha noocaasi ah madaxweynaha shiinahana waxa uu sheegay in sida dalal kale africaba ay u maalgashadeen mashaariicna uga fuliyeen si lamid ah ay soomaaliyana uga howlgeli doonaan balse ay soo diri doonaan kooxo daraasado ku sameeya qaabka ugu habboon iyo baahiyada jira in la isla eego kadibna hawsha markaas ay bilaabato marka mashaariicda sida gaarka ah diiradda loo saarayo mashaariicda dhanka horumarinta gaar ahaan dhinaca kaabayaasha horena jiinaha waxaa lagu xasuustaa mashaariic fara badan oo ay soomaaliya ka fuliyeen kuwaasoo runtii waxtar u lahaa nolosha dadka iyo dalka intaba kulanka labada madaxweyne saan ka warqabno waxa uu qeyb ka yahay shirka ka socda dalka koonfur africa ee shiinaha iyo madaxda africa ay ku kulmayaan arrimaha soomaaliya ma lagu soo qaaday dabcan shirkani waxa weeyaan madal ay ku wada kulmeen dhammaan madaxda africa iyo iyo dalkaasi jamhuuriyadda shiinaha waxaa laga hadlaya waxa weeyaan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha marka iskaashi dhaqaale laga hadlayana waxaa loo baahan yahay in la helo xaalad abuureysa in maalgashiga lagu soo jiito waxyaabaha keenaya in maalgashi lagu soo jiito amaba maalgashi la sameeyo waxaa kamid a in xasilooni la helo marka waxaa laga hadlaya qaabka ugu habboon ee layska kaashan karo adeegyada markaasi layska kaashan karo iyo sida markaana shiinaha iyo africa ay uga wada faa'iidaysan karaan wadamo badan oo haatan africana oo kheyraad fara badan leh balse kaabayaasha dhaqaalaha dhibaato ay ka haysato in mashaariicdaasi laga caawiyo dalalka africa gaar ahaan madaxweynaha zimbabwe ayaa kamid ahaa madaxweynayaashii hadallada ka jeediya halkaasi oo sheegay in waxtar badan iyo faa'iidooyin badan ay dalalka africa ka helayaan ee iskaashiga ay la leeyihiin dalka shiinaha maadaama haatan qaaradda africa ay noqotay mid si weyn indhaha ay ugu hayaan dalalka caalamka waad ogeed ayaan dhoweyd waxaa magaalada new delhi ka dhacay shir dhex maray dalalka africa iyo india haatanna shirkani shiinaha iyo africa waa mid kaa la mida balse sida muuqata shiinaha aad ayuu ugu dhowaa qaaradda africa in muddaa taasna fursad waxay u siinaysaa in dalal badan oo africa ay aad iyagoo ka faa'iidaysanaya khibradaasi hore ee shiinaha iyo maalgashiga ay ka heleen inay aada ugu soo dhawaadaan shiinaha isla markaana ay doonayaan inay xoojiyaan iskaashigii hore uga dhexeeyay aad ayuu mahadsan yahay kaas waxaa wariyaha idaacadda v o eda xuseen barre oo wareysanaya afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daawud aweys oo ku sugan magaalada johannesburg ee dalkaas koonfurta africa waxaanu ka wareysanayey madaxweynaha shiinaha iyo madaxweynaha soomaaliya waxyaabihii ay ka wada hadleen ee ku saabsanaa horumarinta dalka soomaaliya
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad si toos oo dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo ee washington idinkaga imaaneysa dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in lacagaha soomaaliya loogu deeqo aanay boqolkiiba labaiyo sagaashan soo marin dowladda wasiirka amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa hadalkani ka sheegay shir muqdisho ka furmay oo hiigsiga looga hadlayo dalalka deeqbixiyaasha ayaanan aaminaad badan ku qabin saraakiisha dowladda soomaaliya oo lagu eedeeyey marar badan musuq maasuq baahsan warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furtay shir aqoon isweydaarsi ah oo looga hadlayo higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka ee soomaaliya shirkan oo ay kasoo qayb galeen maamul goboleedyada dalka ururada bulshada rayidka iyo xubno ka socday labada gole ee dowladda ayaa si weyn loogu lafaguray deeqaha beesha caalamku ay siiyaan soomaaliya iyo halka ay ku baxaan wasiirka maaliyadda dowladda federaalka maxamed aadan ibraahim fargeeti oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa qeexay in lacagaha deeqaha ah ee loogu yabooha dowladda soomaaliya aan laba iyo sagaashan boqolkiiba la garanaynin halka ay ku baxaan redealka sanadkiiba waxaa la soo marsiiyaa lacag hal bilyan oo doolar gaarayso dowladda dhexe khasradeeda waxaa soo mara boqolkiiba siddeed u fiiri marka farqiga u dhexeeya boqolkiiba sagaashan iyo low lacagaha deeqaha soomaaliya la siiyo ma soo maraan dowladda dhexe iyo dowladaha kale iyo maamul goboleedyada ma soo maraan waxay toos u aadaan enjiyooyo iyo hay-ado kale marka isla xisaabtan marka la yidhaahdo waxyaalaha hadda aan kula xisaabsamayno deeqbixiyaasha waxaa ka mid ah inay noo caddeeyaan sababta oo lacagahaasi loo soo marsiin waayo khasnadda dhexe haddii xafiiskii hantidhoorkii uu dhisan yahay xafiiskii xisaabiyaha guud uu dhisan yahay bangiga dhexe uu shaqaynayo wasaaraddii maaliyadda ay shaqaynayso oo maaragtay guddiga baarlamaankii oo maaragtay finansiga oo hadda dadoo cilmigu ka mid yahay inta joogo intaasoo dhan oo ah dadkii la xisaabtamaya dowladda ay yihiin kuwa xataa badanaab iyaga gacantooda ku dhisay haddana lagu leeyahay weli dowladda diyaaru ma ah sidoo kale wasiirka amniga dowladda federaalka cabdirasaaq cumar maxamed ayaa shirka ka sheegay in xukuumadda soomaaliya ay guddi gaara u saartay dabagalka lacagaha dowladaha caalamka ay ku deeqaan soomaaliya xukuumadda waxay la timid oo ay samaysay guddi la yidhaahdo new deal committee guddigaas oo shaqadiisu ay tahay inuu la socdo projectiyada lasoo gudbinayo iyo sida loo hergelinayo iyo in lacagihii la yaboohay la yidhi waa la bixinayaa in la bixiyey guddiga new dealka wuxuu sameeyaa waxaa mabdi'iyan projectyada la soo gudbiyo aasaas u ah saddex waxyaabood oo horeyna looga hadlay in ownership of projectska inay dowladda soomaaliyeed ay leedahay ama lahaanshaha inay leeyihiin shacabka soomaaliyeed in ayada dowladdu ay hogaamiso ama leadershipska ayada ay leedahay iyo prioritiska iyo baahida inay ka yimideen dowladda soomaaliyeed ugu dambayntii wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig ayaa si kooban uga warbixiyey sababaha aanay gacanta dowladda ugu soo dhicin lacagaha ay ku taageeraan waddamada deeqaha bixiya soomaaliya iyo halka ay wax ka qaldan yihiin wixii soo hallaabay waa ognahay meesha wax ka khaldameen waa ognahay sababtay u khaldameenna waa ognahay sababtu waa very clear waa caddahay soomaali waxaa la yidhi wixii la siiya waa hadaysaa waa been boqolkiiba waxa donarisku-na siiyaan donariska iyo dadka soo donarisku waa deeqbixiyayaasha iyo dadka wax la siiya ee soomaalida ee degmooyinka iyo tuulooyinka jooga waxaa u dhaxeeya dad kale oo implementaries ah oo ay hay-adaha oo ajensiya ah oo kooxo fara badan oo dowlado oo dhisan aa u dhexeeya shirkan aqoon-isweydaarsiga ee looga hadlayo hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa socon doona muddo saddex cisho ah waxaana ka qaybgalayaashu ay isku dhaafsan doonaan aragtidooda ku aadan hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka ee soomaaliya waxaana lagu wadaa in gebagabada shirka warmurtiyeed laga soo saaro xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad iyo aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi qoysta dhegeystayaal waxaanu ka cudur daaranaynaa in markii hore in deeqaha dalka soomaaliya la siiyo boqolkiiba labaiyo sagaashan aanay soo marin dowladda soomaaliya wasiirka sheegay aanu ahayn wasiirka amniga hase yeeshe uu yahay wasiirka maaliyadda dowladda soomaaliya maxamed ibraahim aadan farketi halka aad wararkaasina ka dhegaysanaysaan waa v o a
mar kale iyo habeen wanaagsan dhegaystayaal william ruto madaxweyne ku-xigeenka kenya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ku sugan magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya halkaasi oo ay kulamo kula leeyihiin madaxda iyo bulshada waqooyi bari kenya haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa gaarisa inooga soo diray maxamed faarax shire waana kan
as county governments in this region to commit even uh, county funds, county resources to work with the national government.
Ninyi watu wa Garissa, mimi nataka niwaeleze hivi. Huyu gavana wenu tayari tumeongea na yeye kwa mambo ya afya. Tumepanga ya kwamba hospitali ya hapa Garissa ile level 5 tutaweka vifaa mpya kama serikali, ili tuhakikishe ya kwamba wananchi wanaokwenda Nairobi kutafuta matibabu, hasa ile ya kansa na ya figo kuanzia mwaka ujao by June next year we will have additional new equipment. Tumetenga pesa shilingi milioni mia saba na hamsini to equip Garissa Hospital afresh. Mimi nataka niseme, mumeuliza hapa mambo ya identification cards, mambo ya IDs. Tumeweka budget katika mwaka huu kusambaza na kuhakikisha ya kwamba kila kijana wa Kenya hii ambaye amefika umri wa kupatiwa kitambulisho apatiwe kitambulisho. Nimeambiwa ya kwamba hapa kuna matatizo ya kwamba ile kutoa, eh, kutoa vitambulisho hakuna pesa ya kutosha. Tutahakikisha ya kwamba hiyo kazi inafanywa kwa utaratibu inayofaa na hakuna kijana wa taifa la Kenya atanyimwa kitambulisho kwa sababu eti anatoka jamii hii ama sehemu ile.
Sisi Waislamu tunahamini Harambe. Madrasa Khadija Ibn Malik Education Center leo tutachangia. Wale hawachangi kwa mchana ni wale waganga, usiku ndio wanatoa na wanasema wasijulikane. Lakini ukiamini Mungu na ukiamini kujenga misikiti, kanisa, madarasa, unafanya harambe kama haya.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in kooxaha argagixisada maraykanku aanay gelin karinin argagax marnaba kadib weerarkii toogasho ee ka dhacay gobolka california oo ay ku dhinteen afariyo toban qof arbacadii tagtay hay-adda dembibaarista maraykanka ee f b i ayaa sheegtay in toogashadaasi oo ka dhacday magaalada san bernardino oo uu ahaa mid argagixiso kaasoo ay fuliyeen lamaane isqabay oo markii dambena ku dhintay israsaaseyn dhex martay iyaga iyo biliiska maxamed colaad xasan ayaa warbixintan inoo koobaya
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa wacad ku maray maanta oo sabti ah in baarayaasha federaaliga ah ee maraykanka ay soo heli doonaan wixii ku dhaliyey lamaane isqabay inay afar iyo toban qof toogasho ku dilaan gobolka california ee dalka maraykanka wuxuuna ugu baaqay shacabka maraykanka inay midnimadooda ilaaliyaan kadib marka ay dhacaan weerarada noocana madaxweyne obama oo khudbadiisa toddobaadlaha u jeedinaya shacabka maraykanka ayaa yidhi waxa uu yidhi waxaanu nahay dad xooggan oo adkaysi leh argagixisaduna nama qalqalgelin karto tashfeen maalik iyo sayid riswan faaruuq ayaa lagu dilay israsaaseyn iyaga iyo booliska dhex martay arbacadii lasoo dhaafay kadib markii ay weerar ku qaadeen goob lagu xafladaynayay oo ku taalla magaalada san bernardino ee gobolka california maalig ayaa la aaminsan yahay inuu bayco iyo taageero u ballan qaaday hogaamiyaha ururka isis hay-adda f b i-da maraykanka ee dembibaarista ayaa ku tilmaantay weerarkaasi xasuuq ay argagixisadu ka geysatay maraykanka waxa uu yidhi gabi ahaan waa suuragal buu yidhi in labadii qof ee weerarka geystay loo xagjiriyey si ay ugu kacaan falalkan argagixiso haddii ay sidaa dhacda buu yidhi madaxweyne obama waxay muujinaysaa jiritaanka halis aan muddo dheer feejignaan uga jirnay oo ah dadka isu dhiiba afkaarta xagjirka ah ee gacanka hadalka wata dadka maraykanka ayaa horay ugu dareen dareen carel uga qabay argagixisada iyo kooxaha xagjirka ah waxaana ay taasi sii labalixaadisay ama sii labalixaadsatay markii weeraro lagu qaaday baariis bishii novembar kaas oo ay ku dhinteen boqol iyo soddon qof dowladda maraykanka ayaa hormuud ka ah dagaal caalami ah oo looga soo horjeedo ururka isis ee ka dagaalama syriya iyo ciraaq maxamed colaad xasan ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay warbixin ku aadanayd maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama oo sheegay in argagixisadu aanay marnaba argagixin gelin karaynin maraykanka kadib toogashadii iyo dhowaantan ka dhacday magaalada san bernardino ee gobolka california ee dalka maraykanka oo hay-adda dambibaarista maraykanku ay sheegeen in uu ahaa weerarkaasi mid argagixisnimo
mar kale iyo cawiis wanaagsan dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa u diyaara barnaamijkaas waxaana toddobaadkan marti ku ah wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalk soomaaliya nuur faarax xirsi waxaanu wasiirku nogu soo booqday stuudiyaha v o eda ee magaalada london ee cariga ingiriiska kadib markii lasoo gebagabeeyey shirkii i m o da ee ururka ururka badaha adduunka ee qaramada midoobay barnaamijkiina waa kane ku dhawaad
kusoo dhawow barnaamijka wasiir ugu horreyn waxaan rabaa bal inaad sharaxaad ka bixiso ee, shirka halkan lagu soo gebagabeeyey ama ururka badaha dunida ee aad ka qaybgelaysay waxyaabihii ugu waaweynaa ee looga hadlay shirka halkan aan kaga qayb gelaya waxaa shir een, hay-adda badaha adduunka ee i m oo la yidhaahdo general assembly ama shir guud ay yeelato waqti ayaa ayaa halkan lagu qabanaya xarunteeduna waa halkan waana jamciyadda qurumaha ka dhexaysa hay-ad ka tirsan oo u qaabilsan badaha adduunka marka xarunteeda halkan ah general assemblygeediiba halkan lagu qabanayay sanadkan shirkaasi ayaanu imi culeyskiisa iyo miisaankiisa waxaad ka fahmaysaa waqtiga uu socday ayaad culeyska runtii uu shirkaasi leeyahay laga dareemi karaya i m oda waa hay-ad ama waxa weeyaan een, meel ay isugu kulmaan oo ay ku kulmaan dhammaan wadamada xeebaha leh iyo wadamada xeebaha runtii danaha ku leh ama badaha danahooda ku- eh, iska leh ayaa ku kulma oo xubno ka ah marka waxaa joogay dhammaan xubnaha i m oo dhan baa runtii kasoo qayb galay shirka waxaa la odhan karaa muhiimadda uu leeyahay iyo runtii eh, tuu soomaalida usii leeyahay baa la eegi karaa tuu leeyahay waxa weeyaan adduunyadii oo dhan wixii bad danaynayay waa badu runtii waxay leeyihiin muhiimad gaar ah maanta adduunyadu leeyihin waayo een, wax allaaliyo waxa badeecada adduunka u kala gudbaya waxa safar u kala soconaya meesha ugu muhiimsan ee la isticmaalaya waa badaha Een, sidaa daraaddeed een, dhaqaalo weyn ayaa adduunyada dal walba kasoo galaya dekedyihiisa iyo badeecadaha gudbayay iyo business ganacsiga runtii kasoo gelaya dabeetana danahaas in lagu ilaashado oo dowlad walba ay ku ilaashato qaran walba ku ilaashado ayaa ururkan loo samaystay taasaana loo fadhiyey taasaana laga wada hadlay shirkan soomaalida haddii aan eegno een, wuxuu usii leeyahay xiise gaar usii leeyahay dowladda soomaalida waayo sidii runtii dowladdiisa dhexe ee soomaaliya markii ay baabaaday sagaashanaadkii dowladda soomaaliyeed weli eh, sideed iyo toban sano ayaanay bixin qaadhaankii loo baahnaa xubin walba inay sanadkiiba taasi waxa iyo inay kasoo qayb gasho oo danaheedana ka hadasho een, isla markaana ay ku difaacato runtii dhulkeeda iyo runtii badaheeda ay ku difaacato si may u suuragelin marka shirkan iminka sidaan uga soo qayb galay waxay ahayd maadaama badahana aynu ognahay runtii maanta xaalkooda siduu yahay iyo arrimuhu siduu yihiin inaanu kasoo qayb gallo ayaan go-aansanay waanu nimi Eh, waxaanu la nimi ugu horreysay in horta dib loo cusboonaysiiyo la yidhaahdo soomaaliya positionkeedii ama booskeedii ay ku lahayd ayamoda ayay doonaysaa inay buuxiso waxay doonaysaa inay markaa wixii danaheeda runtii kaga hadasho marka siddeed iyo toban sano markii aanay bixin qaadhaankii xubinnimada dowladda soomaaliyeed taasi waxaa ka dhalanaya inay weydo dowladda soomaaliyeed xuquuqo badan oo ay ku leedahay ururkan xuquuqaha waxaa ka mid a masalan een, dee inay codeyso in la doorto inay wax doorato ayaa ka mid a imod waxay u egtahay dowlad oo kale ayay u egtahay runtii oo la dhisayo dhammaan hay-adiheedii institutionskeedii waxa la dhisayo marka dowladaha xubnaha ku intaa way ku tartamayaan sidii ay uga noqon lahaayeen een, xubin muhiima ay uga noqon lahayen bay ku tartamayaan waxna waa la doortaa inaad doorato iyo in lagu doorto ayaa runtii ayaa ugu muhiimsan runtii xuquuqda taala muxuu yahay marka qorshihiina ma in deynta laydinka cafiyaa mise inaad iska bixisaan hore markii aan runtii ayaan u codsanay wasaarad ahaan oo qoraal aan ugu soo qoray een, presidentka ee imoda inuu laga dhaafo soomaaliya u baahantay in laga dhaafo een, deynta faraha badan le lagu yeeshay sideed iyo tobankaa sano Een, laakiin marka halkan ay noqotay in laga doodo anigu codsigayga waanu geynay waanu ka hadalay Een, laakiin dood dheer kadib u- sharci ahaan markii dib loo eegay xeerka imoda lacag la dhaafaa inaanay jirin ba ayaa caddaatay markii sidaas dhacday laakiin aanu anigu waxaanu ku doodnay markaa sideed iyo tobankan sano ee lacagtana lagu leeyahay haddana laga rabo sideed iyo tobankaa sano xuquuqdii aanu imo ku lahayn waajibaadkii haddaanu samayn weyno kasoo bixi weynay xuquuqdaydina way maqnayd sidaa daraaddeed hadda kadib kama sii maqnaan karo een, xuquuqdaydii lacagtana diyaar baan u bahanaa inaan iska bixino haddii dee gabagabada noqoto iyo go-aanka inaan eh, runtii weliba lama odhan finalkii lama odhan lay- laydinka deyn maayo laakiin waxa la kayska soomaaliya waa la garawsaday inuu yahay macquul in la eego laakiin councilka i m oda la yidhi ha loo wareejiyo go-aanka madamaysta councilkana halkana lagu doortay imika. dadka imanaya councilka dowladaha imanaya runtii wadahadal badan baa la galay oo gaargaar ah Eh, laakiin waxay u eg tahay inaan eh, lacagta maadaama general assembly uu go-aan ka qaadan waayey inaan councilka unaa inaan go-aan ka qaadanayn oo runtii ay ku adkaan doonto laakiin doodaa kadib waxaa naloo ogolaado si fiican laysugu raacay in aanu doorkeydii iyo xuquuqdeydii qaadano oo horta aanu codayno maanta maanta laga bilaabo wax le horta waa codan kartaan laakiin waa ina lacagta iska bixisaan marka sidaas waxay noqonaysaa maanta waa lagu sharfay soomaalida runtii inay codeeyaan waanaanu codeynay oo doorashadanu ka qayb galnay sideed iyo toban sano ayaanay soomaaliya ka qayb galin doorasho eh, imooda waana muhiim in doorashada imooda laga qayb galaa waayo xaquuqdaada iyo danahaaga si aad u difaacato dadka aad dooranayso iyo dowladaha la dooranayo cidda aad adigu dhistay iyo cidda aad codkaa haysatay waa cid aad runtii wax gashatay oo aad maal gashatay oo hadhow kugu difaacaysa golaha waxaan la soconnaa in muddaba dekadda soomaaliya ay maamusho shirkadda albayrak ee laga leeyahay dalka turkiga ilaa iyo hadda maxay soo kordhisay oo aad tilmaami kartaan waa si fiican horta walaal ridwaanow eh, shirkadda turkiga albayrak la yidhaahdaa hadda kuwo saddex iyo toban sa- saddex iyo toban bilood ayay gacanta ku haysay dekedda muqdisho macnaheedu waxa weeyaan sanad baa u dhammaaday bilino u raacday october ama november bay ahayd bishii labiyo tobnaad ee labiyo toban sixteens marka waxaan uga jeedaa eh, horumar eh, runtii markaa labiyo toban bilood sida ay u yar tahay shirkadaas intays habeynayso intay meesha hagaajinaysay intay runtii wax badan hawl marka la bilaabayo ee weliba nidaam hore laga guurayo nidaam cusub loo guurayo way adag tahay laakiin waxaan tilmaami karaa laba faa'iido oo waaweyn kow su-aal baa ah albayra ka hor dekedda muqdisho gacanta ayaa ku haya dowladda soomaaliyeed ee dhexe ma ku haysa gacanta jawaabta wax weyn kuma hayin xeer jajab iyo nidaam kale oo dekedaha soomaaliyeed imika qaar badan ku jiraan ayay ku jirtay midda labaadna dowladda dhexe ee soomaaliya wax lacaga oo kasoo galaa dekeddu adeegyada ay samayso adeegyada ay samayso ma jirin laakiin maanta sanad kadib waxaa kow ah horta gacanta waxay ugu jirtaa dowladda dhexe soomaaliyeed ugu jirta kadib cid kale maanta gacanta ugu jirta labo bil kasta marka ay dhammaato dowladda dhexe waxaa loo shubaa lacagta kasoo xaroota adeega ay dekeddu samayso oo aan ku qiyaasayo inay mar walba udhexayso milyan iyo sideed boqol ilaa laba milyan inta udhexaysa Eh, lacagtaas iyo sida loo maamulayana waxay ku jirtaa eh, contracga lagula heshiiyey shirkadda albeerka dekedda muqdisho adeega ay samayso lacagta ka soo baxda qof soomaaliya oo wasiir ilaa maareeya ilaa qofka ugu hooseeya oo gala ay gacantiisa gashaa ma jirto dhammaanteed contract waxaa ku jirta shanta bisha cusub inay ku shubaan account ku yaala eh, ama lagu- ay dowladdu ku leedahay central banka oo ay maamusho wasaaradda maaliyaddu sidaa daraaddeed hadda dekeddu adeega ay samayso waxa uu lafdhabar ka yahay dhaqaalaha dowladda soo gala mid ka mid ah.
waxaan la soconnaa in dalka ay ka jiraan dekado fara badan oo dowladdii hore ee soomaaliya ay dhistay dekadahaas marka ma wada shaqaysaan mise waa uun dekado keligood yana eh, maaragtay iskood isku maamula oo heshiisyaday doonaanna geli kara ridwaano waxaan u malaynayaa inaa- inay- inaanay qofnaba ka dahnayn xaaladda siyaasiga ee maanta soomaaliya ku jirta iyo sida ay wax yihiin xaqiiqadu ay tahay waxaan uga jeedaa eh, dekeduhu waxay ahaayeen hanti qaranka soomaaliyeed uu leeyahay oo aan cid gaar u ka sheekan kartaa jirin reer soomaaliyeed oo deked dhistay ma jiro laakiin dowlad soomaaliyeed oo deked samaysay oo qaran hanti soomaaliyeed ku samaysaa jirta ayaa jiray laakiin markii eh, waddanka burburka ku yimi waxaa xaaladii siyaasiga ee hadba taagan ayuunba dekeduna la mid yihiin iyo qaabka loo maamulaya waxaa wax weyn oo runtii anigu aan aad iyo aad u calaamadeeyo ah een, muddo imika shan iyo labaatan sano ku dhow oo burburka dowladda dhexe soomaaliya u dhacay in aan weli deked soomaaliyeed dekedihii soomaaliyeed inay weli ku jiraan gacan soomaaliyeed siday doonaan ba ku jiraan siyaabo kala duwan ha ku jiraan laakiin weli waxay ku jiraan gacan soomaaliyeed taasi waxay noqonaysaa midda labaad haddana weliba ay kusii fiicantay waxa weeyaan gacan soomaaliyeed ay ku jirtee way shaqaynayaan ha shaqeeyaane waxbay soo saareen waa la manaafacsanayaa ilaa imika waxaa la odhan karaa runtii nidaam dhexe oo adag oo dekedaha soomaaliyeed oo dhan lagu maamulaa ma jiro oo wasaaraddeeda mas-uulka tahay laakiin haddana waxaa jira xidhiidh een, la barbar socda oo la midaba siyaasadda waddankaba lagu maamulo sida dowladda dhexe u maamusho waddanka soomaaliya si uu eh, maamulkeeda ku yahay ayuunbay dekedana wasaaraddan iyo dekedahana maamulkooda ku yahay marar badan waxaa laydinku eedeeyaa inaydan kontroolin ama aydan ilaalin badda soomaaliya waxaana la soconnaa inay jiraan eh, kalluumaysi sharci darro ah iyo dhaqdhaqaaqyo fara badan oo ka socda maxaa diidan inaad badda soomaaliya ilaalisaan oo aada kontrooshaan aad baad umaadsantahay runtii waa su-aal aad u xiisa badan weeyaan wax badanna u baahan in laga fahmo horta badda soomaalida marka marka laga hadlayo badda waa mas-uuliyadda koowaad ee wasaaraddan sida aad sheegayso baddu soomaaliya dayac badan baa ku jirta maanta dayacaan qarsooneyn ayay ku jirtaa waqti badan ay ku jirta dayaca waxaa ugu horeeya wasaaradda ka mas-uulka ah oo anigu ka mas-uulka ahay in aanay ogeyn ama aanay awood u lahayn inay ogaato wax ka socda dekeda badaha soomaalida dhexdeeda marka haddii halkaa waxaa laga fahmi karaa wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka baddu oo mas-uul uga ah qaranka soomaaliyeed badaha haddii aanay ogaan karin waxa badda soomaaliyeed ka socda iyo biyaheeda wax soo galay iyo wax ka baxay macnaheedu waxaad garanaysaa inaanay dayac runtii ay halkaas ku jirto. waa arrin hubaala oo in la qiro oo la calaamadiyo u baahan waxaan u malaynayaa beriga s- dhulka beriguba laftiisu waxaa laga yaabaa tolow siduu u kontroolin runtii iyada qudheedu inaanu sidii loo baahnaa ahayn laakiin badda marka anigu wasaaraddan markaan imi waxaan runtii aada uga shaqeeyey oo aada uga howlgalay aan cid walba meel walba u maray aan cid walba kala hadlay in la sameeyo system lagu ogaan karo biyaha soomaalida yaa soo galay yaa ka baxay yaa ku jira hadday ku jiraan maxay ka samaynayaan maxay ka wadaan ha shirkado badan baan runtii markaa een, aanu aanu aanu xidhiidh noocaasa la samaynay oo qalab noocaasa samayn karaa hadda eh, waxaanu leenahay barnaamijyo laba ah ama s- laba qolo shirkad private ah oo journal ah waxaan loo kula jiraa wadahadal inay sameeyaan system noocaas inay u sameeyaan eh, wasaaraddu ka sameeyaan oo lagu socon karo badda waxa ka socda la ogaan karo waxaanu kaloo mashruuc la wadnaa eh, eh, unsom ayaanu la wadnaa mashruuc een, iyo shirkado european ahoo iyaga- iyaga la socda waxaanan u ballansannahay wadahadalka iyaga kale wuu dhammaaday laakiin january tobanka cashe ugu horeeya ayaanu inaanu muqdisho isugu nimaadno oo ku kulanno aanu een, runtii een, aanu isku ognahay annagana hal arrin oo quraan loo diro waxaa la yidhi meeshii qalabkaa lagu xidhi lahaa diyaariya waa qalab runtii raadaara ah oo badda soomaalida oo dhan lagu kontroli karo laguna socon karo muddoba waxaa taagnayd muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dad fara badan oo soomaali ahna runtii walwal iyo shaki fara badan ayay qabaan wasaaraddaadana dabcan shaqadeeda qaybta ugu muhiimsan waa arinta badda maxaad qabateen ilaa iyo hadda waad maxsan tahay horta intaan intaa ka jawaabin soomaalida mid baan oran lahayo soomaalida waxaan oran lahaa soomaalida waxay idhahdaan ri waliba shilalka isdhigtuma lagu qalaa That's true. Waa- waa waa arrin dhaba wey qaylada soomaalida ka baxaysa runtii waa la maqlayaa laakiin waxaa fiican inay garowsadaan soomaalidu inay iyagu dalkooda bad iyo beri iyo cirba dayaceen waa mas-uuliyadda dadka soomaalida ama ummadda soomaalida Een, mana qarsoona runtii laakiin een, arrintan aad i weydiisay haddaan anigu waxaan ka ogay kaaga sheego khilaafkaasi waa laysku qabtay badda soomaalida qeyb ka mid ah in kenya sheegatay oo dabeetana laysku qabtay oo dowladda soomaaliyadna ay diiday arrintaas taariikh dheer bay soo runtay imika muddo dheer bay socotay Een, laakiin waxay ku gebagabowday soomaalidu waxay dhahan, war dee shaarkaaga haddii lagu qabsado waa waa laga garbaa taasi waxay ku gebagabowday in dowladda soomaaliyeed ay dacwad geysato maxkamadda adduunka ee cadaaladda dabeetana ay u sheegato keyskeeda keeskaasina iminka maxkamadda ku jira looyaro local iyo caalamiba lo- runtii ayaa ayaa ayaa haya faylka soomaalida iyo doodiisa iyo iyo garnaqaysa iyaga haya waxaanan u malaynayaa siday naga codsadeen waxay nagu codsadeen halkaa inay arrintaasi ka socoto una malayn maayo runtii eh, wadahadalka kenya inuu suuro gelayo waayo maxkamadda waxa ka horreeyey wadahadal baa ka horreeyey waxa ka- wadahadalkaasi labada dowladood ka dhexeeya wuu fashilmay sida eh, xeerarka caalamiga ay dhigayaanna waxa weeyaan haddii khilaaf badi uu laba wadanoo darisa dhex maro marka hore waa in horta ay wada hadlaan waa inay isku dayaan khilaafaadkooda inay waxliyaan taa waa lasoo maray oo kenya iyo soomaaliya way wada fadhiisteen marar badan isku noqnoqdeen way ku heshiin kari waayeen markay ku heshiin kari waayeen bay markaa soomaalidu qaada dowladda soomaalida qaatay go-aana inay markaa maxkamadda geyso kiisa waana geysay Een, haddana wuu ku maqan yahay maxkamaddana laga horsugayay waxa- waxay noqotay aad iyo aad baa umahadsantaha wasiir
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaaliga soomaaliya nuur faarax xirsi oo waryahayga magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli la hadlayey gaar ahaan barnaamijka martida mikrofoonka halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington dhegaystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan caweyska washington waatan caashe ibraahim aadan oo inoo soo jeedisa
waxaan dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee caawana waxaan idinku hayaa imisaan gobaadey inta geenyo joogtiyo jiddi gabar gambooley gugan iyo gugii hore guudka iiga baaqo geeska aan ka eego kulli wada gariifo anigoo goobjoog ka ah intii yarad gabaati ah laga wada gurubsaday guryo loo gingimay oo geesiyaala guursadeen waa cali amiin khadar xuseen oo ka mida dhegaystayaasha ku xihan barnaamijkan cawayska washington oo ka warramaya gabar uu isagoo afar iyo toban jira waayey oo uu afartan jir ku helay waxaan sidoo kale idiin hayaa anaaba mudug baan ka imid maanaa wuxuu daahayaa ma reer xamar hadday taa tiri haddii carabi tahay waa dhex gelaya jeenees baan ku heesa wax kalanta haddii soo dhawo ani soo dhawo sibrigaaga isaa baa ku jirtay
waa fanaanada caanka ah ee maryana mursal ciise oo aan toddobaadyadana marba in idinka maqashiinayay waraysi aan khadka telefoonka kula yeeshay mar ay dhowaan safar ku timid dalkan maraykanka waa caawa iyo cawayska washington aan ku bilaabe waa tii hore loo yidhi raggu beleda uu maro iyo baasihii ka sheekay caawa waxaa barnaamijkan cawayska sheeka xiiso iyo dareenba leh inoogu haya dhegaystaha lagu magacaabo cali amiin khadar xuseen oo inooga sheekaynaya jacayl uu qaaday isagoo afar iyo toban jir ah oo uu xambaarsanaa ilaa iyo afartan jirkiisii iyo maanso arrintaa la xiriirta iyo halka uu weliba jacaylkaasi iyo qofkii uu jeclaaba ay ku dambeeyeen cali amiin sheekada noo bilow gabadhan afar iyo toban jirka ku waayey afartan jirka ku helay magaceed waxaa la yidhaahdaa cashaan kuu sheega ee maryan haye
walaal caasho maryan markii igu dambeysay soomaaliya ayaan uga soo tegay iyadoo inan yara in badan bay iga yareen actually marka aan anigu soo qaxay oo qurbaha aan imid ayaan maryan meel aan kala xiriiro waayey telefoon ma laha waxba ma laha meel aan kala hadlo waan waayey taarar baa la isu jiro oo taar diri jire taararkiina ma aqaani waan iska ilaaway haye
marka gabdho badan baan waxaasawnay oo la sheekaystay oo mar walba waxaan eegaa bal inay maryan u eg tahay iyo sifada gabadhaas ay leedahay baan eegi jiray markaan ka waayana waan iska dayn jiray gabdhaha marka dhowr gabdhood baan isgariifnay oo marka maryan gobaad baan u bixiyey siday ii qancisay calaashaan aniga haye marka maansooyin fara badan baan tiriyey waa garta waxaan rabaa marka afar iyo toban jirka markaad ku weyda xilligaa waad sheekaysan jirteen miya oo waxaa idiin socday xiriir aad guur ku doonayseen caaisha maya guur iyo warkii maba jirin laakiin waa iska jece isjeclayn un gabadha hase ahaatee waxa un qalbigayga ku jirta markaan weynaan inaan isguursanno ilan waa la yaryaraa markaas waaye waa la iska yaryaraa ha adiga saddex iyo toban ilaa afar iyo toban jir baan ahaa iyaduna dee waybiga sii yarayn oo kow iyo toban iyo maaqa labiyo toban waxay ahayd marka waa arrin la yaab leh iyada laftigeeda dhibaatooyin badan bay jacaylka kasoo martay oo mar dambe markaan sheekaysanay ii sheegtay markii dib laysoo hela Aniga- kadib anigu mar- ha aniga marka maansooyin badan baan adoo raalliya goormaad dib isku maqasheen marka caashahay sanadkan aan ku jirno ayaan ismaqalay bishii toddobaad ramadaanka markii laga baxay waa sanadkan labada kun shan iyo tobanka shan iyo tobanka ha Go- goorma- waan gabadha isanlay goor- Marka- markii aan ishellay oon sheekaysanayna maansaan ka tiriyay cajiiba ma garat Wa- waa garta goormaana isugu kiin dambeysay waxa isugu keen dambeysay sagaashan iyo kowdii Waa- ilaa sagaashan iyo labadii waa dhowr iyo labaatan sano waa dhowr iyo labaatan sano kadib baa gabadhii isalay gabadhii waan isguursanay hambalyadii meherkana adiga iyo ibraahim xasan daandirey baa waxaad ka dayseen v o e da
waa gartay marka caashahay sheekadu way dheer tahay iyadana waad waraysan doontaa maansada marka aniga aan gabadha u meel dhigay ee aan mar walba odhan jiray allaylehe gabadhan waxaanay u qalantaa ee gabar walba ii timaado aan ma aragtay maansadayda ka dhex eegi jiray waxaa la yidhahdaa gobaad haye ma kuu bilaabo maansada aada iyo aad maba sugi kare walaal maansadan waxaa la yidhahdaa gobaad waxaan idhi ma og tahay gobaadey anigoon gu weyneen inuu igelay jacayloon garan waaye xaalko igu garoocday markii aan garaadsadaa guudka layga saaro aan gasiinkii ka caago hurdadii ka guuro gama la iga waayo anigiyo go-eygii marba isgariifno la inoo garqaado hadba keenii gar daran garan weyda guurtido waa guule amarkiisa ee gogoshaan ishaynaa imisaan gobaadey gabdhihii dalkeenniyo giddigood gayaankay aan ka diiday guuro intaan gabar qurxoonoo gobaal loogu magacdaray ugu ahaa gabbaano guntiga ugu giijo guunyada u urursho aan isiri u ardaagal anigoo garmadoobiyo odayaal guud caddaa iyo geesigii idhale iyo rug caddaa gaboobiyo guurtidii aqoonto gacmahoodu buuxo ginyaalka lacageed iyo gammaano fardoodo aan guluf colaad gelin gurigood lasoo tuba uu garabsanayaa gabalku waaqla igu dhacay waa gartay imisaan gobaadey gabarh timaha tidicdo habba guudka fidhato goobaysa gayaankeed gurigeenna iigu timiyo anigoon garwaaqsanin ku idhi gardhaalayey gabarh aada u wacanoo inta eebbe magac dhigay gobaal loogu deeqo gaba loo galab loogu wanqalay baa gaadahay ku taallo kama guuri karaye anigoon ku gaasirin iga daa guhaadko gayaanku waa badan yahe gees walbaba ka goobo guulan kuu baryayaayo geyigeenna oo idil guuleed ka waayimay sidii garabkaagaan ahaye daa'in ha kuula garab galo gabadhii baan waxaa leeyahay walaal araab kula goobaye Ah, gabar adigay kaloo da- gobol la yidhahda daydayayaa iga raalli noqo aniga aniguna da imisaan gobaadey inta geenye joogtiyo jiddi gabar gambooley gugan iyo gugii hore guudka iiga baaqo geeska aan ka eego kulli wada gariifo anigoo goobjoog ka ah inta yarad gabaati ah laga wada gurubsaday guryo loo gingimay oo geesiyaala guursadeen aniguna gadaydii gerigo-aan cidlo ah oo gabalkoo dam yidhi goor aan cidno iila garab noqon guurguulaha aan derisno galow foorinayiyo goodirkiyo biciidkiyo hadba goray haldhaa iyo giddi habar dugaagii geesahay ka guuxeen iminkana gobaaday waxba yaanan gocashiyo gayi laga hayaamiyo meel gamaada joogin oo guga hore wixii tagay wakhtiga aan ku goynine ammaantaada guudiyo midda gaar ahaaneed guudkaan ka tilmaame waxaa tahay gobaaday geenyooyinkaa kiciyo gabdhaha aynigaaga ah midda ugu gudboonoo guur lala wadaago guulaha kuu dhameeyo gayaankao dhan eegtaan gocla socodka laafyaha goortaan soo halaacsado gibilkay gariiro wadnahay gubanayee gacaladaan jeclaaye gurigaad ku nooleed ma waan gaadh hayaa jirin marka oo waxaa leeya gabadhan xaafadaad ku nooshahay ba waardiyaa jooge ah Eh, gabar caadiya ma tihin markaan gaar u soo dego dhaqankana gobaadee gaari loo xishaa tahay gobgobi dhashaa tahay gayaan aan la gabin iyo geenyo qaaliyaa tahay bidhaan gebi ku taaliyo guduudo carwoolaa tahay qaalin maalmo gaaxdoo gaawo loo cushaa tahay mid aan gaajo iyo oon abid gaadhin baa tahay gablantala adduunyee anigoon ku gaasirin gabar aan gaamurin oo geesi loo dhisaa tahay anna inan gayaanoo aqoon lagu gedaamoo buunyo eebbe siiyo gaajo aan ag marinoo nimco aan gurayniyo goori ayaan walba garabkiisa faalladu gelin qura ka faaruqin oo geyi wada gebiibahoo geed weliba ku yaallaa geelku maalayaanahay marka guluf colaadee la isu soo gilgila oo raggu gunuda isjaro geesi aan cararinoo guulka keenayaanahay geeridu xaq weeye kolka godka la isdhigo garabkaaga waxaa noqon wax kuu gaara weeyo guule faralkiisana mid aan gabin ayaanahay waxba yaanan gabe iyo ku gaboobin geeraarke inan yahay gugaygiioo go-anaan guntada iyo gaashaanka aan sitaaba midii gaara weeyo gelina wax ma amaahane talanimay ka go'doo kuu gayaana baanahay adna gacaladaydaay gasiinkii naftaydaay gaaridii haweenkaay gini hooyadeedaay guriga tii iftiimistaay genyadii aqoontaay gudditaan u doontaay aanu guriyag leelle goorma dadab galayna caashaay gabar aanan warbahayn meelay ku nooshahay baan lee goorma dadab galayna mfa
waa garta laakiin laakiin saadaashaadi saadaashaadi kuma khasaarina dawaabatan taaniyadan aad sheegtay inaan anigii daanduray ku akrinay waa ta laga jawaabo goormaa dadab galaynaadii bishii carafe aan sanadkan ka gudubnaanu dadab maxaan ku dhahnaa isguursanay iminkana mar dhow baanu dadab galaynaa caashaay baasooyinka xigana barnaamijka dambaan insha allahu tacala ku soo qaadi doono waa garta laakiin waxaan u gartay weli inaadan gobaad indho saarin goobaad inaan dee caashahay tele bahalladan la iska daawado mooyaane weli indha life ma saarin ma garatay waa gartay laakiin hawadaa la iska helay hawsha halkaasaa lagu dhameeyey hawsha halkaasaa lagu dhameeyey marka caisha insha allahu tacala dee barnaamijka dambe ayaad arki doontaa macal iyadoo eg fadhida iyo iyadoo laftigeedoo kula hadli doonto oo akhbaaraadka qaar kuu sheegi doonta hadduu ilaah idhaahdo waa garta waa garta aad baad umahadsan tahay calaamiin oo ku salaamaya aad baad umahadsan tahay sidaad noola wadaagtay dashakooyinkaaga gaarka ah adaa mudan walaal caisha
waxaad weli dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana shanta bisha disembar ee sanadka laba kun shan iyo tobanka qaybtan ah dhegaystayaal waxaan idinku hayaa qayb kale oo ka mid ah waraysiga aan la yeeshay fanaanadda caanka ee soomaaliyeed ee maryan mursal ciise bal halkiisaan idinkaga sii wado waraysigii kuwo qabya'iga ahaa waxaa jiray bare maxamed fiidow mid aan ula tegey inta anoo london joogo aada u qarqaray oo dhaxamooday aan tiriyo oo gabay ahaa laakiin hees weli lagama dhiginin hooyada waa garta waa gartay kuwaad qurbaha timid mid baaba igu soo dhacdo tii markaad lahayd baraf baa idiloo bes baan ahay waa laylay waa laylaydii baad soo bedeshay laylaydii haa oo waxaa cabdiqays baa miraha ii sameeyey middan aad barafka uga hadlayso iyo inaad yamayskii iyo aad ha tabayso ha ha cabdiqays baa miraheeda iskale heestuna waa heelooyinkii hore jirtay
Thank you.
socontaa markan heestan oo kale een, war ninkow lagu naac iyadan ma qof baa ku timi maya maya xuseen shire cayaar jecel ayaa iska lahaa heestaas dabeetana nimco yaasiin buu u dhiibay nimca naagaxaasay ahayd way ka baqday inay qaadda heesta dabeetana anigu yidhi aan ku siiya haddee nimca ii ogolaato waa qaadayaabaan iri nimca ayuu heestii weydiiyey nimca way qaadi ka dhaamariyeen bay tiri saasay kusoo baxday heestu
nasiibka igu qadare nafteedu kuma yaboon inaad tahay nuucan baas haweenkan naxuusiyo midoodagan ugaye nasiibka igu qadare naftaydu kuma yaboon inaad tahay nuucan baas haweenkan naxuusiyo midoodagan ugaye aniga aniga hoy aniga hasku kay nabnabi daruurana hayga sugin inaan nugle haumalay waryaane haumalay hoy ninkow haumalay aniga aniga hoy aniga hasku kay nabnabin daruurana hayga sugin inaan nugle haumalay waryaane haumalay hoy ninkow haumalay nadamka gurkayo hadda noloshaba aqoon hadda noloshaba aqoon aniga naahay waran niyadana iga jabin niyada niyada niyada qalbiga waa ka nace nadamka gurkayo hadda noloshaba aqoon hadda noloshaba aqoon aniga naahay waran niyadana iga jabin niyadana iga jabin niyada niyada niyada qalbiga waa ka nace niyada niyada niyada niyadana haiga jabin
waaw een, mari mursal waxyaabaha sida weyn lagugu xusuusto hal waraysi iyo laba iyo saddex iyo afar lagaagama boganayo laakiin waxaan rabaa inaan qeybo yaryar ka soo qaado kooxdii somali jazz ee magaalada muqdisho ka jirtay iyo hobolladii waa beri udubdhexaad baad u ahayd gaar ahaan kooxdii somali jazz waxaa la sheegaa inaad ahayd kuwii da- xagga qoobka ciyaarka ugu horreeyey marka ma waxaa jiray macalimiin iyo tababarayaal een, ciyaarahaas idin beri jiray maya maya maya anigu waxaan kusoo bilaabay night club baan kasoo bilaabay afar iyo toban jirkaygii cayaarihii westrenka ayaan u wada iqiinay cayaartooda jajaja mareengo twis again rock and roll wixii baan markaas anigu heesaskayga u bedelay oo sidii aan cayaarta night clubka ugu cayaari jiray baan markaas bilaabay inaan u cayaaro marka saas baan jaaska ku galay marka kooxdii somali jazz een, dumar kale ma ku jireen oon adiga ahayn Aa, faadumo cali nakruume iyo faadumo qaasim baa ku jiray markii dambe soo galay waa gartay marka inta badan heesaha mar haddii ay qoobka ciyaar yihiin de kolley waxay u baahan yihiin inay muusigoodiina wataan oo waxaa de muusikadoodii iyo waxoodii iyo jaaskii iyo sidiisa baa loo tumeeyeyba waa gartay maxaa ka mid ah heesahaas haddaad bal qaar ka xusuusato dee kuwaygaan hadda aan wada qaado oo dhan jaaskii bay kamid ahaayeen shuba hadda shuba hadda iyo afartin waa gartay Een, Mhm.
maray marsal dhinaca kale een, ah, heese banaadiri baad qaadaa oo aad loo xusuusto ruwaayad sidaan jecelahay haddaana khaldanayn asraartii jacaylka la oran jiray oo magaalada muqdisho lagu soo bandhigay bartamihii sideetamaadkii udubdhexaad baad ka ahayd eh, heese banaadir oo ku jirana waad qaadaysay maxaa kuu suuro geliyay weliba adiga oo mudugna ka yimid anoo mudug ka imid waxa waaye naag dadka mudug ka yimid biyo bardacaday soo cabeen wax walba uma daahayaan waa saasay u dhexgelayaan marka de aniga maa wuxuu daa anaaba mudug baan ka imid maanaa wuxuu daahaya ama reer xamar hadday taa tiri haddii carabi tahay waa dhexgelaya jenes baan ku heesa wax kalanta haddii
aniga maa nool adigoo dhahaya baa jirta hees igaar ahay igaar miyaa igaar waa ka waa igaar heestaa maxay ahayd
beledi baadiyaa la yidhaahaa baryar waa gartay waa heestaas waxaan Mm.
xusuustaa beledi baadiya Haa, Baroodiyo bulshadii iyadu waa Haa, Baroodiyo.
dhammaanteed kiinka marka eh, heestaasi ruwaayaday ku fadhido ruwaayadun bay ka turjumaysa miya ha ha ha saraarta jeceelka iyo kala saarta jeceelka labadaas ayaan dhigay oo aan aan ka qaadiyey taana maxaa ku jira heeseedii maxaa ka mid ahaa asraarta Eh, mahitan kale soo dhawow ani ii soo dhawow satrigaaga isaar soo dhawow ani soo dhawow fikrigaaga isaar baa ku jirtay anigoo saxiiri sababtii jeceelka disaacidi weysii sunmadiidigu saaqde sanahaadiga goyse sidoonu samraaye ii suura gelaynaye saantiisi li waaye sanahaadiga goyse sidoonu samraaye ii suura gelaynaye saantiisi li waaye
barnaamijka caweyska ee caawana waxaan dhegaystayaal ku soo afjarayaa heestaasi dhegihiina ku soo dhacaysa ee ay qaado fanaanada maryan mursal ciise intaan mar kale hawada ku kulmayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacad v o e waxaanad dhagaysanayseen waa barnaamijkii caweyska washington oo aad idinla socodsiinaysay caasho ibraahim aadan cashacuud haatanna waxaa intaas ku dhay aadan leenahay aniga iyo weliba jamaal idaacaddii habeennimo iminkana waxaan dhegeyna ka tageynaa heestaa marya mursala kaa socotee guud ahaan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.